waa tahay akhyaartayada aanu jecelnahay hawada naga dhegaysanaya marka hore waanu idin salaamaynaa waxaanad kusoo dhawaataan barnaamijyo hordhaca oynu kusoo qaadan doono qaar ka mida wargeysyada kasoo baxa caasimada somalilan iyo waxyaabihii ay ka qoreen qaranka somalilanba balse aynu ku balowna wargeyska geeska afrika oo aynu maanta warbixinahan uu qoray aynu kusoo qaadan doono warbixinteenna madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa magaalada hargeysa ku marti qaaday diblomaasiyiin iyo aqoon-yahano ajaanib ah oo ka mid ah ajaaniibta taageersan ee u dooda qadiyada madax banaanida somalilan ma jirto war rasmi ah oo ay xukuumaddu ka soo saartay martiqaadkan khabiiradan la martiqaada ayaa waxaa ka mid ahaa docor rag milis oo ah khabiir u dhashay dalka koonfur africa in badanna baahiyey qormooyin ku saabsanaa horumarka somalilan ee kala duwan diblomaasiyiintan wadamadooda u fadhiya wakhtigan dalalka shisheeye ayaa iyagu ka mid ah ragga la marti qaaday waxaana suurtagal ah in diblomaasiyiintaasi iyo khubaradan oo mudankoodii somalilan kusoo xidhmay markii ay talada hayeen marxun cigaal allaha u naxariista eh iyo madaxweyne daahiriyaale oo ay talo iyo aaraarba ka dhigteen sidii qaranka somalilan ula jaan qaadi lahaa sidii ay somalilan ula jaan qaadi karto isbedelada ka socda gobolka geeska africa waxaana martiqaadkoodaasi uu imanayaa wakhtigan oo ay isbedelo waaweyni oo siyaasadeed iyo qaar dhaqaale ahaaneed ay ka bilaabeen gobolka geeska africa sidoo kale waxaynu warbixinteena aynu kusoo qaadan doonaa dhegaystayaal somalilan oo heshiis bishii laba iyo labaatan kun oo dollar ah la gashay shirkad maraykan ah xukuumadda somalilan ayaa cusbooneysiisay heshiis ay hore ula gashay xukuumadda somalilan ayaa cusbooneysiisay heshiis ay hore ula gashay shirkad maraykan ah oo magaceeda la yidhaahdo glover bar glover bar group oo lagu heshiiyey inay somalilan ka caawiso xoojinta xidhiirhka ay la leedahay dowladaha maraykanka shirkadan ayaa sheegtay in heshiiskaasi hore ay ula gashay somalilan cusbooneysiisay bishii sebtembar isla markaasina ku eegtay dhammaad uu ku eegyahay dhammaad bisha noofembar ee isla sanadkan waxaana xukuumadda somalilan shirkadani siin doontaa bil walba lacag dhan laba iyo labaatan kun oo dollar shirkadan ayaa somalilan ka caawin doontaa sidii ay u xoojin lahayd xidhiirhka ay la leedahay dowladaha maraykanka iyo weliba sidii fariimo somalilan ku saabsan loo gaadhsiin lahaa xildhibaanada iyo madaxda hay-adaha maraykankaba gebagabadii warbixinteena dhegaystayaal waxa aynu ku soo qaadan doonaa etoobiya oo doonaysa inay boqolkiiba soddon shidaalkeeda soo mariso dekedaha eliteria dowladda etoobiya ayaa indhaha ku haysa inay bilowday isticmaalka dekeda eliteria oo ay boqolkiiba soddon ka mid ah shidaalkeeda uuga soo degi doono marsadaasi dekeda casab kada markii ay labada dal dhowaan ka gaadheen heshiis rasmi ah colaadii labaatan jirsatay wargeyska the reporter ee ka soo baxa magaalada adis ababa ee dalka etoobiya ayaa shalay baahiyey ayaa shalay baahiyey in dowladda etoobiya in hay-adda etoobiya u qaabilsan arrimaha shidaalka ee ethoobian batrolian supply enterprise ay doonayso inay bisha january ee sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka eritriyo soo mariso boqolkiiba soddon ka mid ah shidaalkeeda shidaalka etoobiya u soo degaa ee ee hadda soo mara dalka jabuuti waxaana hay-addaasi toddobaadkan bilowday inay u diyaariso eritriyo wafdi qiimeyn ah oo soo eegi doona in dekadaasi casab ee eritriya awood u leedahay in la soo marin karo shidaalkaasi boqolkiiba soddon shirkadan ayaa sheegtay in ay guddidaasi soo saxaan in dekeda casab ay awood u leedahay soo dejinta iyo soo dejinta iyo kaydinta shidaalkaasi ee etoobiya bisha january ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka si rasmi ah u bilaabi doonto inay soo mariso shidaalkaasi dekeda eritriya etoobiya ayaa boqolkiiba shan iyo sagaashan waxay waxay wax kala soo degtaa degada dalka jabuuti waxaana boqolkiiba soddon ay etoobiya doonaysaa inay soo mariso shidaalkeeda eritriya oo noqon doonta saameyntii ugu horreysay ee heshiiskaasi etoobiya iyo eritriya uu ku yeelan doono dalka jabuuti warbixinahaasi waxaa qoray oo isku tafatiray wargeyska geeska afrika ee kasoo baxa caasimada somalilan gebagabadiina waxaana idinku dhaafayaa codkii halalaasiga ah rabi jannadii ha ugu daqe ee fanaanadii caanka ayd saare axmed jaamac iyo codkeyga halalaasiga ahaa intayna wa- warbixin warbixinta lamid a aynu ku kulmi doonno dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo dhinaca soo jeedintuna waa aniga oo ah master ayuubi